waa mahadsan tahay waxaan u arkaa mas-uuliyad balaaran oo maaragtay madaxa lagu saaray waxaan aaminsanahay inaan maaragtay si daacadnimo ah oo ku salaysan in bulshada soomaaliyeed gobolka ku nool dhamaan cadaalad loo sameeyo an u gudan doono waxaana ugu baaqayaa dhammaan shacabka deegaanku in ay kaalintooda ka ciyaaraan soo celinta sharciga iyo nidaamka ee deegaanka waa gartay ma filaysa hore in lagugu magacaabayo xilkan oo qorshe malahe degsan oo aad rabtid inaad ku dhaqaaqdo
anigu ma ma filayn in lai magacaabayo koor boo koor musharax ma ahayn laakiin fikir ahaan maadaama qof qoraa ama activisi ahaa waxyaalaha ay tahay in gobolka lagu dhaqo ama siyaasada ay tahay in maarata gobolka lagu wado way saga tahay diyaarsanaayeen maadaama mar walba aan dad ka hadli jirna odhan jirna waa saa u dhaqantaa sidii aan awal lahayn ha u dhaqantoba hadda u dhaqmana marka ha wanoo diyaarsan yahay waa gartay cabasho badan oo xagga xuquuqul insaanka ayaa ka jirtay deegaanka muddo aada u dheer marka waktigan maadaama aad adigu madaxweyne tahay nin muddo badanna usoo ololeynaya xuquuqul insaanka aad tahay maxaa kaaga qorsheysan xoriyatul qoolka xuquuqul insaanka iyo nabadgelyada xataa deegaanka ahmiyadda koowaad waxaan siinaynaa saad sheegtay inaan dib soo celino xuquuqul insaanka oo ahayd arrin toddoba iyo labaatanka sane u dambeysay ka maqnayd meesha dab ahaan toddoba labaatan sano keliya ma ahe tan iyo kun iyo sagaal boqol konton iyo afartii sidii deegaanka u hoostegay dalka ethoobiyaba dawlado maaragtay dimuqraadiya waddan kama jirin marka arrin arrin dheer oo kutubasho xuquuq insaan oo soo jirta oo dheeraad ayaa ahayd hasii kala daraato oo toddoba iyo labaatanki sana ugu dambeysay ha ahaato midda ugu badan ugu xanuunka badnayd kun iyo tobankii sana u dambeeyeyna iyaduna ahayd xanuun dheeraad oo kasii daran marka arrinta xuquuq insaanka inaan xooga saarno oo dadkana uu dad bini-aadam yahay si bini-aadamno u noolaado sida xawayaanka una maaragtay u noolaanin inaan cabsi jirin in dadku wadankiisa si xora ugu raaxaysto waa ahamiyadda koowaad ee aan runtii igu dhiirigelisay inaan xilkan raadis raadsado waxaa kaa daba socota xoriyatul qowlka iyo xoriyatul maaragtay qoraalka iyo xoriyatul ururka isururinta iyo xoriyatul mucaaradada waxoo dhan in dadka loo fasaxo ay xaq u noqdaan oo sida deegaanada agtooda ee soomaaliyeed oo kale ay u dhaqmaan dhaqanka iyo diinta in lasoo celiyo oo maaragtay bulshada dib lagu soo dabaalo in si cadaalada dhaqaalaha meesha yaallo loogu qaybiyo iyo shaqooyinka iyo in astaantii soomaalinimo ee laga cararayo dib loo soo nooleeyo arrimahaas ayaan xooga saaraynaa laakiin si bulshada u bogsato xuquuq insaanku waa qodobka koowaad ee runtii aan xooga saari doono annagoo weliba ka eegi doona inayna noqonin qaab layska argoosanayo ay noqoto dadkii dhibaatooyin ku dhaceenna isha lagu haynayo sidii ay u bogsan lahaayeen waa garta dadka qaar waxay leeyihiin waa mas-uul madaxweyne dowladda ee wadato oo dowladda ay magacooday ee xisbigii horey u jireen uu magacaabay marka wax badan ma uu bedeli karo marka dadka sidaasi aragtidaasi qaba maxaad ku oran lahayd
walaalta ma socoto nidaamka ita etoobiya waa ma socoto waa nidaam xiran oo aad u adag bedelka hadda ku yimid maaha midkii damaanka ama mid doorashooyin ku yimid ra-isul wasaaraha etoobiya laftigiisa lama dooran hadda wuxuu kamid ahaa xisbigii cadaadiska faraha badan dhulka ku waday laakiin isagu kasoo dhexbay isagoo shaksiya wax badan uu ka bedelay furfuray marka ahmiyaddu ma aha qofka sida uu ku yimid waxaa muhiima shaksiyadiisa iyo hogaanka uu rabo inu inuu hogaaminta uu rabo inuu meesha qaabkii lagu lagu keenay xilligan ma in xilli doorashooyin la gelayay waxaan wuxuu ahaa transition buu ahaa transitionkana kolley nidaamkii ugu habboonaa in loo gala ahayd unba unba unbay la noqotay xisbigii talada hayay ee gobolka maamulayay iyo dawladdii federaalka iskaashanaya iyo latashiga ay la sameeyeen shacabka inay inay u galaan taa waxba kama qaban karo anigu laakiin mar haddii aan meeshii imid waxaa ila gudboon inaan maaragtay sidii ummadaasi ay si maaragtay sidii hore dhaanta ugu noolaan lahayd dhanka siyaasadda dhaqaalaha iyo bulshadaba loona jihaysto in laba sano kadib loo diyaargaro doorashooyin xor iyo xalaala marka waa fursad baan qabaa shacabka loogu diyaarinayo inay maaragtay isu diyaariyaan inay codkooda cida iyagu rabaan ay maaragta ku keensadaan waxaan ballan qaadayaa laba sano kadib haddii shacabka ay doortaan cid kale inaan ku wareejiyo oo meesha isku dhejin ama ku dagaalamin sidii caadada u ahayd madaxda afrikaanka taa ayaan ballan qaadayaa duruufo iu kalifaya inaan meeshaas ku adkaysana ma jiraan runtii oo shaksiyeed iyo iyo dhaqaalo toona waxaan aaminsanahay inay tahay fursad aan shacabka annaga isugu soo ururin karno oo xorriyad ay raadinayeen muddooyin fara badan aan usoo celin karno iyo xuquuqo fara badan oo kale waa gartay waa gartay arrinta oromada iyo soomaalida dagaalka u dhexeeya ayaa waayadan aad iyo aad loo hadalhayaa oo dhibaatooyin fara badan ayaa ka jira dhulka soomaalida etoobiya bal taasi see u wajahaysaa iyada laftirkeeda
saddex waxaad waxaan jeclaan lahaa inaan kuu sheego in saddex arrimood ay yihiin saddex arrimood ugu muhiimsan ee aan ku dhaqaaqi doono guud ahaan lamba arrinta ugu horeysa koowaad waxa weeye midnimada shacabka soomaaliyeed ee deegaanka inaan xooga saarno tafaraaruq fara badan iyo qabyaaleed iyo ishaysi badan ayaa abuurmay awal la sii jeejiyey tobankii sana udambeysana dab lagu shiday bensin lagu daadiyey arrintaas si looga hortegi lahaa waa inaan ka diyaar garownaa waan bilownay inaan hawshaas ka shaqayno oo aan si daacadnimo u wajahno taa macnaheedu maaha in cid walba jeclaan doonto qaabkaan wax u wadno cid diidi doontaa way jirtaa ciddaasna xor bay u tahay inay mucaarado telefishinada ka sheegto fikirka ka duwanka annaga ee hayso ee banaanka la istaagto si xorana ay u sheegato oo fikir u sheegto in mucaarad ka dhasho gobolku waa arrin aan ugu diyaar garoon oo aada u fiican marka midnimada soomaaliyeed baan xooga saaraynaa shacabka in cadaalad loo sameeyo inaan beel beel ka badsataa ayna jirin sidii maaragtay hadda ku hor ahaan jirtay in maaragtay astaanta gobolku ay dhammaan qabaa'ilada soomaaliyeed ka muuqdaan